wararka ka imaanaya dalka maali ayaa sheegaya in xooga gubaysan ay weerar culus ka geysteen meel aan sidaa uga fogeen magaalada caasimadda ah ee boomaaco ugu yaraan lix ruux oo afar ka mid a ay saraakiil yihiin ayaa ku dhimatay weerarkan oo welwel ku riday shisheeyaha iyo ciidamada la shaqeeya sababa la xiriira isagoo ka dhacay meel ku dhow caasimadda dalka maali weerarkan oo dhacay xilli habeen ah waxa uu beegsaday saldhigay ciidamo isku dhaf ah uga sugnaayeen degmada santagila oo aada ugu dhow magaalada boomaaco sargaal u hadlay wasaaradda ammaanka ayaa sheegay inay xakameeyeen xoogagii weerarka soo qaaday balse waxa uu qiray in khasaare uu soo gaaray sufuufta ciidamada ammaanka diblomaasiyiin ku sugan dalka maali ayaa sheegay in weerarka ka dhacay santagiila uu walaac caalami ah ku keenay sababa la xiriira amniga waddanka oo ah mid halis ah iyo ciidamada shisheeye oo isku diyaarinaya inay dalka isaga baxaan badanaa weerarada mujaahidiinta ayaa ka dhici jiray waqooyiga iyo bartamaha dalka maali balse weerarkii habeen hore ayaa aada uga duwanaa camaliyaadkii hore arrinkaas oo durbadiiba reebay saameyn maxalli ah iyo mid caalami ah intaba wasiirka wasaaradda ammaanka ee xukuumadda maali waxa uu sheegay in ragga weerarka fuliyey aan heebtooda la garan islamarkaana aan la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen isagoona ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo qaabkii ay wax u dhaceen dhanka kale waxaa loogu yeeray qaramada midoobey ayaa walaac ka muujisay go-aan lama filaan ah oo ay dowladda masar ka qaadatay ciidamadeeda ku sugan dalka maali xukuumadda qaahira ayaa sheegtay in bartamaha bisha agoosto ee sanadkan ay hakin doonto dhammaan howlgalladii ay ciidamadeeda ka wadeen dalka maali kadib weeraro isxigxigay oo ay kala kulantay dagaalyahanada jamaacada nusratul islaam waalmuslimiin howlgalka qaramada midoobey ee dalka maali oo loo yaqaano minosma ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay inuu aada uga walaacsan yahay qaraarka ka soo baxay masar ergada masaarida ah ee ku sugan magaalada new york ayaa si cad u sheegay in ciidamadooda maali ku sugan aysan u dulqaadan karin weerarada laayaanka ah ee uga imaanaya jihaadiyiinta sidaas darteedna ay la soo baxayaan ugu yaraan toban askari oo masaari ah ayaa ku dhintay weeraro isxigxigay oo isbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacay waqooyiga iyo bartamaha dalka maali in ka badan kun soddon iyo shan askari oo masaari ah ayaa ku sugan dalka maali taasoo ka dhigan in dowladdani ay ka mid tahay dowladaha ciidamada ugu badan ay ka joogaan dalkaas weerar shantii bishan dagaalyahanada nusratul islaam waalmuslimiin ay ka fuliyeen magaalada gaawo ee dalka maali waxaa ku dhintay laba askari oo masaari ah halka shan kalena ay dhaawacyo soo gaareen weerarkan ayaana sababay in masar ay qaadato go-aan hal dhinac ah oo ay ciidamadeeda ugala baxayso dalka maali